barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal siday cid waliba og tahay waxaa jira wax dadka iyo duunyadu ay wadaagaan iyo waxyaabo ay ku kala duwan yihiin waxay wadaagaan mucurtida asaaska ah ee labadu ay isaga mid ka yihiin taasoo ah baadka biyaha iyo dhammaan wixii nolosha ku hayn kara kuwalibana uu baahi joogto ah u qabo maxaa haddaba labadu ay ku kala duwan yihiin siday u badan tahay duunyada oo isugu jirta duurjoog dabjoog xamaarato biribiyood iyo qaar kaleba dadka way ka awood roon yihiin marka laga eego dhinaca muruqa ilkaha cidiyaha iyo sida sunta walxaha jirkooda ku beeran ee inay wax isaga rabaan loogu lalay hase ahaatee waxaa jirta arrin intaasba ka weyn oo ka culus labaduna ay ku kala duwan yihiin waa garaadka oo si gaara dadka loogu galladay duunyadase laga hoojiyey noolaha iyo dhammaan abuurta ifka dushiisa ku uuman waa garaadka wuxuu dadku ku muquuniyey sidoo kalena waa garaadka wuxuu ku haweystay inuu ku duulo meerayaasha kale si uu u soo ogaado bal noole ka duwan amaba ka aqoon rooni in hawada sare ee dhulka ka baxsan uu ku dhaqan yahay iyo in kale wuxuu kaloo garaadku aadanaha ku awood siiyey in maalinba maalinta ka dambaysa uu hababka noloshiisa sii wanaajiyo isla markaasna uu yeesho dhaqamo kuwa duunyada ka sarreeya dhaqamadaas aadanuhu leeyahay si aanay duunyadu lahayn waxaa ka mid a wadaxaajoodka oo ah tab uu wax ku furdaamiyo marka laba dhinac uu qoonsi kala galo dabadeedna ay isku afgartaan in isqoonsigaas ay iyagu ka heshiiyaan iyada oo aan cid saddexaadi soo dhexgelin waa dabeecad aadanaha u gaara oo markay dhexdiisa ka tufanto uu ku baajiyo geeri iyo dhiig badan oo daadan lahaa waa runoo in la isdareensado ama la isqoomaa waxay qayb ka tahay weligeedna ka ahayd dabeecadaha uurka hooyadii uu dadku kala soo baxo hase ahaatee taasi markay dhacdo sida ummadaha kale ayay soomaalidii horena yeeli jirtayoo xagga wadaxaajoodka ayay u bayri jirtay sidaas awgeed waa gef iyo war aan mudac ka daabnayn haddii lagu doodo in soomaalidii hore ay ahayd ummad goor kastaba dagaal iyo dirir u taagan nabadana ku xajiimoota dhinacyo badan markii wax laga eego wadaxaajoodka oo ah in kolba wixii la isku qabto laga wada hadlaa waa arrin weligeedba hiddaha soomaalida ka mid ahayd taasna waxaa xogteeda loogu tegi karaa qaybaha suugaanteeda oo maanse iyo maahmaahba leh aan haddaba tusaalayaal ka soo qaato suugaanta caynkaasa ee muujinaysa siday soomaalidii hore wadaxaajoodka u aaminsanayd waxay rumaysnayd haddiiba in la ishor fadhiisto iyo in la wada hadlo lagu heshiiyo inba la heshiiyey oo waa tii ay ku maahmaaheen aan wada hadal logo aan heshiino labada dhinac kolkaysa soo hor fadhiistaanna waxaa jiray habdhaqan la isla yaqaanoo dhinac waliba uu ilaaliyo inta uu wada xaajoodku socdo waxaa habdhaqankaas ka mid ah in la isdhegaysto in dhinac waliba markuu doodiisa jeedsanayo uu dhinaca kale dhagaha u raariciyo ilaa uu dacwigiisa ka dhammaysto habdhaqankaas ninka ilaalin waaya oo ragga qaar baa afloolata lehee dhinaca kale hadalka ka dhabqiya amaba ka soo dhex gala way ku qoonsan jireen iyada oo aan canaan ka taganayn ayaa waxaa loo sheegi jiray in hadalka mooggiisa uu sugo markaasoo la xusuusin jiray maamaahdii ahayd hadal hadalkama dheera ama tii kale ee ahayd caanaa la wadaagaaye hadal lama wadaago dabadeedna intuu isceebsado ayuu iska aamusi jiray hase ahaatee waxaa marmar goobta la fadhiyo ka dhex kici jiray nin nin dabeecad kululoo aan maahmaahdu hakine ay uga sii darto kaasoo kalena sama jeclaha labada dhinac ayaa iska kaashan jiray ilaa uu sida ragga kale u xasilo ee uu sarka dhulka u dhigo arrintaas oo kale tabta wax looga qabtana waxaa tixirihaysa kuwa ugu caansan muddood kaga taliyey gabyaagii murtida badnaa ee qamaan burxan la oran jiray waxaan u jeedaa tixdii hooriskeedu ahaa walee ina ragow tale adduun taada uun ma aha ee sayid maxamed cabdilla xasan uu ula dan lahaa kana hortiriyey mar ay banka qorax ay ku kulmeen sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo labaatankii tuduc tixdaas ku jiray ayuu qamaan inoogu sheegayaa labada dhinac kii ay doonaan ha ka soo jeedeen in loo baahan yahay in la isla xakameeyo odayga macangagaa iyo gabanka goobdumiska ah ee isagu aan waxba xeerinayn taladiisuna ay muruqiisa ku sal go-an tahay waa kii odhan jiray toolmooni hadal waa inuu talu u dhexeeyaaye tuushkii xun iyo wiil yar waa la isla tiirsaaya taabkaa laguu furi haddii kibir ku taabtaaye walee ina ragow tala adduun taada uun ma aha arrin hebla in laga wada xaajooda marka la isla garto labada dhinac wuxuu mid waliba kan kale ka filan jiray niyad wanaag inuu geedka ku yimaado waxaa raggii hore ka reebanaa beenta maldabaynta masabidka iyo hagaga intaas bana ninkii lagu bartaa wuxuu dadka dhexdiisa ka ahaa wax takooranoo in dheg jaraq loo siiyo aan mudnayn duul fahmo badan bay ahaayeene waxay haddiiba garan jireen ninka isha u daban tahay ee wax ugu wacanba arrinta la isku hayo in laga heshiiyo aan doonayn markaas bay ku mahmaaheen carab darab leh luga darab leh laga garan og dhinaca kalena in la is-aamino markay isku boorinayaan waxay odhan jireen muslimow run sheeg muslimowna uga qaado waxay ku dadaali jireen arrinta loo fadhiyaa inaysan qir iyo qir soo joogsane dhinac walba halkuu taagnaa intuu ka soo durko in meel dhexe la isugu yimaado taasna waxay ka lahaayeen mahmahdii ahayd jiid aan ku jiidee waa gacmo daaris mararka qaarkood waxaa la arki jiray nin nin hadalka jecel oo ararta ku dheeraada hadduu mar qaatana aan ka bixine kol hore kii uu yidhi ku noqnoqda kaasoo marka dambe inta lagu qoonsado iyada oo la wada maqlaayo lagu odhan jiray hebelow hadal nuxurkaa laga abbaaraaye soo gaabi ragga ay isku dhinaca ka soo jeedaani arrin ay mar hore ka hadleen kii ku soo celceliyana inta lagu daraabo ayaa weliba loogu mahmaahi jiray anaa haray looma hadlee waxbaa haray baa loo hadlaa waxaa haddaba mudan in halkan laga xuso in labada qolo ama labada dhinac ee wada xaajoonayaa aanay isku luri jirin danaynna jirin tirada ay qolo waliba goobta ku joogtaa inay isla eg tahay iyo inay kala badan tahay waxaaba dhici jirtay saddex nin oo qura erga ka kooban reero idilna ka wakiilahay in rag labaatameeyo gaaraya ay guryahooda ugu soo galaan dabadeedna ay kala xaajoodaan arrimo waaweyn oo inay ka heshiiyaan ay u ballansanaayeen daacadnimada saddexdaas nin ayaa ciddii soo dirsatay ku kalsoonayd sidaa daraaddeedna hiddaheeda laguma aqoon weedha ah looma dhamma oo waayadan wada xaajood kasta ay soomaalidu ku wiiqdo taas beddelkeedana waxay ku dhaqmi jireen mahmaadii ahayd tol meeshii nin ka joogo waa joogaa meeshii ay laba ka joogtana waa ku dhan yahay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo